nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa casharkeenna aynu ka soo qaadannay sheekooyinkii boqortooyada ku taalay waddanka yahuudda tani waa sheekadii aan horey uga dhignay taxano ee casharkeenna horey waxaas wakhtigaasi boqorka wuxuu sabtidii dhex maray beeraha xertiisuna waa gaajaysanayd oo waxay bilaabeen inay sabuuladii jartaan oo cunaan laakiinse farisiintii goortay arkeen waxay iskaga yidhaahdeen eeg xirtaadu waxay sameynayaan wixii aan xalaal ahayn oo sabtida la sameeyo laakiin wuxuu ku yidhi miyaydan akhriyin wixii uu boqorka sameeyey goortuu gaajooday isaga iyo kuwii la jireen siduu gurigii boqorka u galay oo u cunay kibista tunista tan aan xalaal ahayn inuu cuno ama in kuwii la jiray cuno wadaadada keliya ma ahane ama miyaydan sharciga boqorka ka akhriyin in wadaadadii ama xirtiisa ku jiray sabtida ay sabtida ka dhigaan maalin weyn ay boqortooyada dadka iskugu imanayaan si looga martiqaado waxaan idinku leeyahay midka boqortooyada ka sareeya ayaa halkani imaan doonaa hadaad aqoon leedahay halkani micnihiisa haddaad aqoon leedahay hadalkani micnihiisa waxaan doonayaa naxariis ee ma ahan boqorka inaan arko kuwa aan eed lahayn ma aad xukunteen waayo boqorka wiilkiisa waa siidkiina oo meeshan idiin imaan doono markaasuu halkaasi ka tegay oo wuxuu galay sanagogyadii oo waxay joogay nin cunay gacan engegan oo goortaasi weydiiyeen oo ku yiraahdeen maxalaal baad sabtida wax looga bogsiiyey si ay uga ashdeeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi ninkiina baalax leh oo hadday sabtida good ku dhacdo aan qaybinin oo aan soo bixinin haddaad nin intay buu ka bixi karaa qiimo yahay leh sidaa daraaddeed waxaa xalaal in sabtida wanaag la sameeyo waayo wakhtigaasi boqorka ayaa amar bixin jiray waxayna u ahayd maalin aada u weyn markaasuu ninka ku yidhi gacantaada soo taag wuxuu soo taagay oo gacantii ayuu daawooyin ka mariyey laakiinse farisiintu waa baxeen oo waxay ka wada hadleen si ay u dilaan markaasaa boqorka goortuu ogaaday inay halkaasi ka tegay waxaa raacay in dad badan dhammaantooda wuu wada bogsiiyey isaga markuu caawiyey wuxuuna ku amray inay cidna u sheegin iyagu si ay u noqoto wixii lagaga dhexhadlay boqortooyada dhexdeeda oo ah wax gaar oo sir u ah eeg mididkayga aan doortay kan aan jecel ahay oo ay naftaydu ku faraxsan tahay taasi waa boqorka ereygiisa ruuxayga ayaan dul saari doonaa aaminaadayda ayaan u dhiibi doonaa xilkayga ayaan ku wareejin doonaa waxaynu qurumaha u sheegi doonaa xukunka cusub uu boqorka u dhiibay wiilkiisa ma uu ilaaqtami doono mana qaylin doono nina codkiisa jidhadhka kama maqli doono boqorka wiilkiisa cowduur nabar leh ma jebin doono dubalad qaysana ma demin doonto ilaa uu xukunka u soo bixiyo liibtaa oo qurumuhu waxay ku rajayn doonaan magaciisa oo boqorka amaradiisa iyo qaynuunadiisa ayaa ku faafi doontaa waddanka yahuudda markaasaa waxaa loo keenay jiloole indhala oo lahbaras wuxuu geeyey bukaan caafimaad sida daraaddeed ninkii carabka la-ana waa la hadlay carab baa lagu suuray markaasaa dadkii badnaa oo dhammu yaabeen oo waxay yidhaahdeen kanu miyaynan ahayn ina daa-uud laakiin farisiintu goortay maqleen waxay yidhaahdeen kanu jiiniyada wax kale kuma saaro baslebul oo ah madaxda jinniyada ma ahane dhegeystayaal casharkani waa cashar aan ka soo qaadanay sheekooyinka ku saabsanaa boqortooyada ee waddanka yahuudda oo ah taxanaha ti casharkii kasii horeeyey waxaynu kasoo hadalnay waddanka masar ee boqortooyadii ka jiri jirtay oo ahayd midda uu fircown ka shaqayn jiray laakiin isagu isagoo garanaya fikradooda ayuu ku yidhi boqortooyo walba oo kala qaybsanaataa cidla bay noqotaha oo magaalo weliba iyo guri weliba oo kale qaybsama ma taagnaan doonto haddii shaydaan shaydaan saro waa kala qaybsamaa haddaba boqortooyadiisa sidee bay u taagnaan doontaa oo anigu haddii aan jinniyada ku saaro bayselbuul wiilashii yaryar ku saaran dhegeystayaal dhaqamadaasi waxay ahaan jireen dhaqanka waddanka yuhuudda ka jiri jiray oo boqorka amarkiisa uu ku saxeexi jiray waagaasi ee boqortooyadiisa meesha jirtay waa taariikhda ee waddanka yuhuudda dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dtcom mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dtcom intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo